iskuulka hormuud oo ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado macalinimo ka helay dhallinyaro wax ka soo baratay jaamacadaha dalka dhallinyaradan ayaa markii hore ah aan hayn wax shaqo ah balse hadda helay shaqo abuur ay noloshooda ku maareeyaan ustaad cabdiwahaab macalin cabdi maamul ku-xigeenka iskuulka hormuud ah ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada ee ay siiyeen fursadaha shaqo way jiraan dhowr macalin oo aan siinay fursado shaqo ah kuwaas oo waxay soo barteen oo jaamacadda ka soo barteen dib markaas usii bara ardayda wax ka barata macadka hormuud macalimiintaasina waxay markaasi ka mid yihiin macalimiinta hadda wax ka dhiga macadka hormuud oo aan shaqo siinay sidoo kale kala mid ah macalimiinta markaasi sida aadka hadda u shaqeeya oo xiisad badan aan u dhiibnay markaan aragnay macalimiintii ayagoo markaasi jaamacadda kasoo bixiyey wax shaqana aan haysanin kadibaan waxaan u sameynay shaqo abuur si markaasi ay u helaan shaqo maadaama cilmi ay soo barteen cilmigay soo barteen ay xaafadday la joogaan ama magaaladii markaas iskaga jiraan ayaa waxaan go-aansanay haddii aan nahay tiimka iskuulka hormuud macalimiinta iyo maamulka intaba inaan markaas shaqaalaysiin dhallinyaradan da-da yar firaashka ah aqoonta leh una samaynay fursad waxbarasho si markaas ay u caawiyaan aqoonta ay soo barteenna waxay ugu sii baraan bulshada markaas iyo ardayda macadka wax ka dhigata ustaada faysal cismaan maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay iskuulka hormuud ah ayaa dhankiisa ka mahad celiyey waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo macalimiintii waxay lasoo baray markaasi fursad u siiyey in arday kale ama jiil kale soomaaliyeed bara aadaana ugu faraxsanahay in markaasi iyadoo macadka hormuud shaqo abuur ay inoogu samaysay innagoo macalimiin dhowr ah inaan ka mid noqono markaasi macalimiinta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan jiilka hadda soo korayo ama ubadka inaan markaasi wixii nala soo baray aan barno ilaaha noo suurogeliya mahad iska leh marka xigtana maamulka iyo guud ahaan macadka hormuud ayaan ugu mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay in waktigan aan ka mid nahay ummadda ama ummadda soomaaliyeed marka laga taga gaar ahaan ubaxa hadda soo baxaayo dadkii ku abaabin lahaa waddada toosan ama cilmi bari lahaa si kale haddaan dhaho aadaan ugu faraxsannahay shaqadaas inaan sii horumarino oo aan meheerar fiican oo wanaagsan aan ka gaarane waa rajaynaynaa insha allah